جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي بسم الله الرحمن الرحيم waa sabti lixda jamaadul aakhir sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose madaxa kooxda ridara soomaaliya ayaa ku eedeeyey murtad axmed madoobe in maleeshiyaadkoodu uu ka soo saaro saldhigyada ay kaga sugan yihiin deegaanada caduleedka magaalada kismaayo kooxaha kacdoonka waddanka suuriya ayaa la wareegay deegaano cusub iyagoo kusii taqadumaya dhul hor leh kulan wada tashi ah oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gado iyo mid ka mid a waxgaradka beelaha dega wilaayadaas ayaa kusoo gebagaboobay deegaanka tuulo barwaaqe ee wilaayadaas munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ah ayaa laga dareemayaa degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee deegaanka ceelasha biyaha oo ah deegaan dhaca waddada xiriirisa muqdisho iyo afgooye waxaana dagaalka la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaadaya wilaayada shabeellada hoose ayaa sii kordhiyay howlgallada ka dhanka ah cadowga allah ee duulaanka ku jooga qeybo ka mid ah wilaayadaas madaxa kooxda ridara soomaaliya ayaa ku eedeeyey murtad axmed madoobe in maleeshiyaadkooda uu ka soo saaray saldhigyada ay kaga sugan yihiin deegaanada caduleedka magaalada kismaayo faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya marwaan maxamed madaxa kooxda riddada ah ee soomaaliya murtad xasan sheekh oo khilaaf adag uu kala dhexeeya murtad axmed madoobe madaxa maamulka ashaadala dirarka ah ee jubbaland ayaa mar kale si adag ula hadlay axmed madoobe xasan gurgurta ayaa sheegay in marnaba uusan aqbali doonin in axmed madoobe sii ahaado madaxa maamulka jubbaland wuxuu murtad xasan sheekh ku eedeeyey murtad madoobe in furimaha hore ka soo saarayo maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan deegaanada dhacaduleedka magaalada kismaayo axmed siddeed iyo toban sano meesha inuu joogo sina suurtagal umaha ninkaas waa waxuu noqday nin fowqal qaanuun ah sharciga asiga uu wax ka saxiixo wax ka ogolaaday iska dhaaf mid kale oo hor u sii jiray iyo mid kale yuu ka booday suurtagal ma aha dalka in axmed rabitaankiisa in dalka loo furfuro ciidamada dowladda baxay iyo raskambuni airboorka ma jiri jirin kismaayo in laga baxo raskambuni la tagana ma sahlana badda in la marana kasii dhib badan ma sahlana raskambuni marka dhowaana airboorka laga sameeyey booliis iyo militariba waa jiraan meesha booliisna waa jiraan militarina waa jiraan dagaalna kama dhicin mugay tageen ciidanaa deganaay meesha ciidanaa deganaay markii ciidamadii tageen meesha oo laysu sheegay maxaad u socoteen saana u socon layidhi ciidankay ka mid noqdeen ciidankay ka mid noqdeen kuwo kale oo axmed diray ciidankay ka mid noqdeen weli waa sii wadaa muxuu ku wadaa meelihii kismaayo laga difaacayey ee maxaanku irahdaa ahaydoo dhan uu ciidamada ka soo saarowa uu ka soo wadaa axmed siddeed iyo toban sano meesha inuu joogo sina suurtagal umaha dhanka kale waxaa deegaano ka tirsan gobolka gado soo gaaray boqolaal askari oo etoobiyaan ahaa kuwaas oo ka yimid dhanka dalka etoobiya waxayna wararkii la helayo intaas ku darayaan in askartaas itoobiyaanka ah ay taageero u yihiin maamul goboleedka jubbaland iyadoona qoraal ka soo baxay kooxda riddada soomaaliya ay ku xaqiijisay in dowladda etoobiya askar badan soo gelisay gobolka gedo iyadoona ku eedeysay xukuumadda adisaababa inay fargelin ka waddo gobolka gedo khilaafka u dhexeeya labadani maamul ee gaalaraaca ah ayaa marba marka ka dambaysa sii kordhaya iyadoona hanjabaado iyo hadallo dhaleecayn ah ay murtadiintu warbaahinta isku marinayaan
mahadsanid marwan kooxaha kacdoonka waddanka suuriya ayaa la wareegay deegaano cusub iyagoona kusii taqadumaya dhul hor leh nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya dagaalada ka socda dalka suuriya ayaa maraya heer gebagaba ah iyadoo qorshuhu uu yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan jiridda looga siibo mujrimka bashaar al asad oo muddo sannado badan ah gumaysi ku hayay shacabka muslimiinta sunniyiinta ah ee degan waddankaasi kooxaha mucaaradka waddankaasi ayaa sii wada taqadumkooda iyagoo dagaalada ugu culus ay xilligan ka socdaan ximis kacdoomadayaasha ayaa gacanta ku dhigay inta badan deegaanada dhaca ximis waxayna kaabiga ku hayaan magaalada caasimadda u ah gobolkaasi ee ximis maleeshiyaadka bashaar al asad ayaa lagu soo waramayaa inay isaga cararayaan furimaha dagaalka waxayna wararka qaar sheegayaan inay isaga baxeen gebi ahaanba magaalada ximis bashaar al asad ayaa lagu soo waramayaa inuu isaga cararay magaalada dimashik ee caasimadda dalkaasi una jeestay dhanka magaalada dahraan ee caasimadda dalka iiraan dhanka kale kacdoomadayaasha ayaa saacadihii lasoo dhaafay gacanta ku dhigay in ka badan afartan deegaan oo ka tirsan gobolka darca ee waddanka suuriya kuwaasoo ay ka mid yihiin busra al xiriir nawaa inkhil iyo deegaano kale deegaanadaas ayaa dhaca xuduudda ay wadaagaan wadamada urdun iyo suuriya waxayna dhanka kale hareereeyeen magaalada darca oo ah caasimadda isla gobolka darca toddobaadka saddexaad ayuu socdaa taqadumka kooxaha mucaaradka suuriya oo markan wajaahadoodu ay tahay magaalada dimashik ee caasimadda waddankaasi bashaar al asad ayaana markan waayay taageeradii xulufadiisa ee ruushka iyo iiraan mahadsanid abushayba kulan wadatashi ah oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gado iyo mid ka mid a waxgaradka beelaha dega wilaayadaas ayaa kusoo gebagaboobay deegaanka tuulo barwaaqe ee wilaayadaas casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya waxa uu ahaa kulan ballaaran oo dowra sharci ah barbar socotay una dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gado iyo odayaasha dhaqanka waxgaradka beesha cali xuseen kaasoo looga hadlayay dardargelinta jihaadka ka socda bariga afrika kulankan ay barbar socotay dowro qaadatay muddo toban maalin ah ayaa kusoo gabagaboobay deegaanka tuulo barwaaqo waxaana ka soo baxay bayaan ka kooban qodobo kala duwan ujeeddo bayaan ka soo baxay beesha cali xuseen oo u dhalatay beelweynta sida daarood beeshu waxay ku heshiisay ku dhaqanka shareecada islaamka iyo inay ku dhammaysato shareecada allah dhammaan arrimaheeda kala duwan labo waxay beeshu si buuxda u caddaynaysaa garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika naf iyo maalba allaahu akbar beeshu waxay si adag uga soo horjeedaa heshiisyada xaaraamta ah ee lagu iibinayo badda iyo biriga soomaaliyeed oo ay wadaan maamulada kabaqaadka u ah gaalada gabagabadii munaasabadda waxaa ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka beesha cali xuseen beesha reer cali xuseen ee meeshaan isugu timid waxay isaga timid meel kasta oo gobolka gadaa oo deegaankeeda ayay isaga timid ayadoo ka tashanaysa danaheeda khaaska iyo kuweeda caamka waxay isku raaceen ku dhaqanka diinta islaamka shareecada islaamka inay ku dhaqmaan annagu shareecada islaamka ayadaa nugu filan ayadaa maaragtaaye aakharada iyo adduunkaba dastuurkana loo soo dejiyeya inaan aakharada liimaanno adduunkana aan ku liimaanno waa inaan qaadanno wax alla wuxuu naga reeban aan ka harno wax alla wixii naloo jideeyey in aan ku raacno adduunyada liimaanteeda iyo aakharada liimaanteeda waxay ku jirtaa inaan shareecadaas ayada ku dhaqanno qodobadaas ayada ah mid kastoo ka mid ahna sidiisa ay u fulishay beeshu ku talagashay sidoo kale nabadoonka guud ee beesha cali xuseen nabadoon xasan cusmaan biixi oo ah afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada gado ayaa ka hadlay munaasabadda waxaan rabaa inaan xasuusiyo ummadda soomaaliyeed kuwa hadda hor joogo iyo kuwa maqli doona niman yahow wixii aan soo marnay cid walba way ogta gaar ahaan beesha reer cali xuseen sida aad u ballanqaateen garab istaagka mujaahidiinta iyo dagaalka ka socda bariga afrika u ballanqaadeen beesha waxaan ku ballannay sidii bayaankeedaba ku caddayd inaan dagaalanno xaqana aan garab siino waxaan diyaar u ahay inaan la dagaalamo riddada iyo gaalada naga haysto magaalooyinka aan deganahay idinkana shala waxay i doorateen ku maamulka sharciga islaamka naftaan ilaahay markuu gooyoy gooynaysaa laakiin waxaan diyaar u ahay inaan xabad rido ugu dambayntii waxaa madasha kulanka dardaarano kala duwan ka jeediyey guddoomiyaha golaha dhaqanka naqiib ibraahim maxamed cigaal inaan maaragtay diinta ilaahay subxaana watacaala uu noo soo dejiyo nugu addoonsada inaan baranno naga odayaashaa ilmahanaga dhammaan dadkanaga inaan diin barno oo dad ihludiin oo axlool akhlaaq aan ka dhigno qodobka saddexaadoo aan raba inaan baraarujiyo waxaa weeye ummadda soomaaliyaedoo muslimiinta dalkeeda in la qabsado inaan baraarujinno oo dadka xubul jihaad lagu abuuro dadka haddii xubul jihaad lagu abuuro oo loo sheega gaal iyo annaga waxa noo dhexeeyo dadku waxbay fahmayaan jihaadkana way ku biirahayaan kulankan ayaa qayb ka noqonaya kulamada istabajooga ah oo maalmihii lasoo dhaafay dhex marayay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gado iyo qabaa'ilka dego gobolka kaasoo inta badan looga arrinsanayay waaqica ka taagan dalka iyo sida qabaa'ilka dagoogadu kaalintooda uga qaadan lahaayeen halganka lagula jiro cadowga allah ee kusoo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid casa munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan yaasir maxamed ayaa warbixintan inoo haya munaasabadaani oo ahayd mid ballaaran islamarkaana si weyn loo soo agaasimay ayaa lagu maamuusayey soddon arday oo wax ka baratay rawdada laabraar ee taabacsan macadka qurduba ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan soddonka arday ayaa dhammaystay qoraalka iyo akhriska waxaana munaasabadii gabagabada kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayadii hiiraan waalidiin waxgarad iyo marti sharaf kale ugu horeyn mudiirka rawdada alabraar sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa ka warbixiyey aasaaskii rawdada iyo maraaxiisha ay soo martay روضة الأبرار التابعة لمعهد قرطبة في ولاية هيران وخاصة في محافظة بو قبلة روضة مقعالة ولا ليال روضة الأبرار اللي يرهدو وحال فري كنا أفر بقل أفرتن يشن سنة كهدا نقدر ماذا نموذي بشي محرم عدد ترضى إلا هدا نقطة روضة waa boqol iyo toban arday maadooyinka lagu qaato saad arkayseen waxaa ka mid ah towxiidka ayaa ka mid ah xifd alqur'aan alkariim oo carruurtu ay xifdinayaan ilaa haddana kemiyo fiican oo qur-aanka ka mid ah ayay xifdiyeen waxaa ka mid ah adkaarta waaridada ah ee sharciga ah nabigeena calayhi salatu salam ka soo aroortay waxaa ka mid ah asiiratu nabawiya oo hataa aad aqrinayeen abtirkii nabiga calayhi salatu salam ay aqrinayeen waxaa ka mid ah alqiraa'atu walkitaaba ardada rawdada dhigata ee aan tiradeeda sheegnay ee boqol iyo toban ah waa saddex mustawa ama saddex darajo weeyaan mustawihii koowaad waa ka hadda aad arkayseen waa ilaa soddon arday ardada hadda soo qalijibisay ilaa soddon arday wey intaasi kadib qaar ka mid ah waalidiinta ubadkooda dhammaysteen qoraalka iyo akhriska oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa kaga mahad celiyey maamulka iyo macallimiinta rawdada alabraar juhdiga ay geliyeen ubadkooda waxaan halkan ugu mahadcelinaynaa mushaarikiinta ay ugu horeysay walaayada islaamiga hiiraan kasoo qaybgalayaasha mucalimiinta qismu tarbiya wa tacliim ee walaayat hiiraan waan ugu mahadcelinaynaa miraha iyo maxaa la yidhaahdaa waxay ay soo saareen waxaan kaloo halkan ugu mahadcelinaynaa mucalimiinta iyo mucalimaadka haddii sharafeed maadaama waalidiintii rawdatul abraar taabicate macad qurdu aan nahay waalidiintooda maadaama aan nahay inaan guddoonsiina muasiska iyo maamulaha rawdat alabraar maxaan ku yidhahdaa taabicat litarbiyati watacliim sheekh yuusuf cabdiraxmaan hadiyad qaali ah iyo ku-xigeenkiisa macalin cabdisamed insha allahu tacaala sidoo kale hadiyad qaali inaan guddoonsiino hadiyaddan waxaa iska la sheeqayna sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan maamulaha iyo macalin cabdisamed oo labada hadiyad kaliya la leeyihiin insha allahu tacaala hadiyaddan kale oo sidoo kale qaali ah insha allahu tacaala waxaan guddoonsiinaynaa macalimadeenna macalin farxiye macalin cabdulle insha allahu tacaala waalidiinta ayaa ugu soo talagalay ilaah idinkii waxaan ugu dhiibaynaa maamulaha sheekh yuusuf macalin ugu dambeyn waxaa goobta munaasabadda ka hadlay oo xafladda soo xiray waaliga wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan xafladan ikhtitaamka waa ah dafcadii koobaad macadka taabica u ah macad qurduba limaktab atarbiya watacliim magaceedunu yahay rawdat labraar awlaadda yaryarka ah baa waxaa lagu barayey alqiraa'a walkitaaba awlaadda yaryarka ah oo cumrigooda aadka u yaryahay wixii ay soo bandhigeen indhahan aan ku wada haynay hadday tahay kitaabadii iyo qoraalkii ama aqrintii iyo kicintii intuba hadday tahay siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo macrifaday u lahaayeen hadday tahay towxiidkii iyo arkaantii ama maraatibuddiin iyo qaybo ka mid ah qur-aanka oo ay xifdiyeen waxay tusaale u tahay annagu inaan nahay dad aqooneed ee cilmiga waa waxa daaweeye qalbiga nabiga calayhi salaatu wasalaam in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaadikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ow kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam allah tabaaraka wa tacaala waxa uu eegayo oo uu naga fiirinayo muuqaalkeenna ma aha labiskeenna ma aha kalarka aan leenahayna ma aha waxa ilaahay uu eegayo waa qalbiyada iyo acmaasha la samaynayo ugu dambeyntiina horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ah ayaa laga dareemayaa degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga ee bakool waa kan cabdiqani maxamed waxaa horumar ballaaran oo dhanka dacwadaha laga dareemayaa magaalada tiyoglow ee xarunta wilaayada bakool iyadoona magaalada laga hergeliyey xalaqaad kala duwan oo ay ka faa'iidaysanayaan qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada qeybtan waxaan ku eegi doonaa xalqo ay wax ku baranayaan haweenka muslimaadka gaar ahaan hooyooyinka suuqleyda ah waxayna isugu jiraan qaar hadda baranaya akhriska iyo qoraalka farta carabiga iyo qaar kale oo qaadanaya duruus kala duwan oo isugu jira qur-aanka kariimka iyo kutubta kale ee cilmiga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را
mid ka mid ah hooyooyinka ku xidhan xalqada kana faa'iidaysanaya ayaa ka warbixisay waxyaabaha ay baranayaan iyadoona ugu baaqday kuwa aan weli soo xaadirin xalqada inay kasoo qayb galaan anoo magaay leeraw ma cabdullah madrasadayna leerhaw asma binta abi bakar sadiiq runsheegay aritis laka magacaawi alxamdulilah ilaahay ka mahadsan ilaahaynin dhabay alxamdulilah ilaahay ka mahadsan madarasadan maybwaa hooyooyin oo wawiin maamooyin ee dhakade farbaradayan ashari akrisadayan qur-aanka ku bahayan alxamdulilah ashara kale in walka akriya ilaahay subxaana wa tacaala ka mahadsan walaalo banaane fadhiyo oo diinta ilaahay subxaana wa tacaala liinka weeraw diidegna mayba ilaahay ku tuugana inta ilaahay hanuuni ununanti tabartaan ee la dagaalamaan alxamdulilah ilaahay ka mahadsan ma ilaahay subxaana wa tacaala ku tuugane anti niidayn ilaahay niin weel towbad ilaahay niin aqbala walbarashada ilaahay subxaana wa tacaala hanii dum alxamdulilah balaantaad wala baradahayd hooyooyin wawiinuma dadyaryarba ma ah dadyaryar dugsi ka jaro meebalaan oo xaafad kukooyasanaata meebalaan suugle ee wawiin oo la meri oo hooyooyin ee wal akhrisja waaye liintiyo la dareemaw walbarashadana diyaarkan ee alxamdulilah macalinsho ma aragna ilaahay subxaana wa tacaala hangoona weelay macalinsho walbarashadii oo ka dadaalaha yoona maalinka ma aragna hanweerowsha ka dadaalaha oo ka buuhan waana farbaradaan qur-aankana akriyaysa waa cashar qur-aanna wal siye dad kale cashar qaadawna ka jara dad kale oo ma aragne qur-aan kale liin cashara kale liin akriyawna ka jaraan alxamdulilah ilaahay ka mahadsan lan diinta liinka weeraw diidaw miihiini maktabka mayba ku codsadee in dadka banaane fadhiyini ma aragne hoogan weel dhadaano dadkaas in laa xaray bilooyinkii lasoo dhaafay maamulka degmada gaar ahaan maktabka dacwada ayaa xoogga saaray horumarinta dacwada ee magaalada iyadoona haatan dhammaan masaajida iyo madaarista ay ka socdaan xalaqaad diini ah oo ay ka faa'iidaysanayaan boqolaal ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada aad buu u mahadsan yahay cabdiqani warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu